bismi illahi raxmaan raxiim alxamdulilah rab alcaalamiin wasal alaa sayidina maxamedin waali wasabi ajmaciin shacabka soomaaliyeed ummadda soomaaliyeed meel kasta aada joogtiin waa idin salaamay waa maalin kale waa dhagaraqwayaashii dhagartooda ay fuliyeen horena waa u sheegnay haddana waan sheegaynaa ummadda soomaaliyana waa ugu celcelinaynaa ururka al-shabaab ee argagixisada ah ummadda soomaaliya badeecada ay u hayaan iyo waxqabadka ay u hayaan qoys nabadaha amba faraxsanaa in murugo la geliyo qof shaqaysanayana la kala dhantaalo meel nabadi ay ka jirtayna cabsi laga abuuro cabsidaas oo maanta marayso heer masaajidda saacadaha waqtiyada salaada dadka inta loo galo qofkii oo dukanayo la dilo amba sujuudsan xaalad kastoo salaada kaga sugan yahay sidii xalayta ka dhacday magaalada amba qof soomaaliyeed oo shaqaysanayay oo nabad qabo oo bad qabo markii uu goobtiisa shaqada inta ka tago gurigiisa aadi tago la gaado oo la dilo fariintoodii mowdka ahayd macno darada ahayd ee saamnimada ka fogeyd ayay mar kale ku celiyeen waxaa la mahadiino ah marka in laba shay oo iyagoo aanay ku talagelin ay dhacday midda uga qaalisan waxa ay tahay in dhalinyaradii soomaaliyeed ay ka mudaaharaadeen iyagoo diidan dilalkaasi gaadmada ah ee foosha xun ee had iyo jeeraale bulshada soomaalida qaybaheeda kala gedisan lagula kaco malay qaybaha waxtarka ah qof soomaaliya waxtar ahayn ma jiro ilaa midkii wax dilayo oo maankiisu doorsoon yahay maahina kacdoonkaas iyo diidmadaas iyo mudaaharaadkaas da-yarta soomaaliyeed ay sameeyeen dowladda soomaaliya waa ay soo dhoweyneysaa dalabaadki amba codsiyadii amba rabitaankii ay ku muujiyeen mudaaharaadkaasna waxbay ka qabanaysaa waan la waan la jaan qaadaysaa waxaan rabnaa inaan la wadaagno dhalintaas soomaaliyeed ee mustaqbalka soomaaliya ah oo bixiyey saaketa iyo fafaalaha qaranka soomaaliya meesha uu ku sii jeedo iyo daayarta soomaaliyeed ee mustaqbalka iyagu iska leh bacdallaah ee muujiyey waxa ay rabaan in dowladda soomaaliya arrinkaa ka jawaabta t v-ga waxaad ka fiirsan doontaan muuqaallo kala gedisan oo muujinaya dadaalkii dowladda soomaaliya ay samayso ka hor intaan falkii faldambiyeedkii muqdisho ka dhacay ee lagu dilay maxamed maxamuud sheekh cali inta aanu dhiman oo dowladdu qalab intay rakibtay duubtay oo kaamirooyin ay qabteen iyo dembigu marka uu dhacay kabacdi dowladdu inay samaysay dabagal dabagalkaasna dhagarqabayaashii lagu helay markii ay isku dayeen inay meesha ka fakadaan amba goobta ka fakadaanna ciidamadu ciidamada amnigu ay hawshoodii ka qabsadeen idinlama wadaagi karno meydka muuqaalkiisa waayo akhlaaqiyaadka saxaafadda ayay kasoo horjeedaa laakiin waxaan idila wadaagi karnaa caddaymo kale oo kala gedisan oo ciidamada amniga ay ka soo qabteen goobta qalabkii dembiga ay ku galeen ha noqoto hubka iyo wax la halmaala gaarigii oo kii maalinka ay ficilka ku fuliyeen iyo kii markii dambe iyaga ay ku go-een oo isku nooca ha noqoto iyo cadeymo kaloo fara badan ayaa aada arki doontaan oo dowladdu idinla wadaagayso oo muuqaalka aada wax ka arki doontaan muuqaaladaan idinka qarinayna hay-adaha kama qarsoono dowladda kama qarsoono way arkayaan laakiin dacyarta soomaaliyeed dacyarta soomaaliyeed oo iyagoo ay kala xishoon waayeen inay falalkaasi ka dhex ridaan amba ay ku ridaan amba ay u geystaan annagu waxaan kala xishoonaynaa iyagu markii ay ficilka ay wadeen iyagu ay ku baxeen inaan muujino oo aan dadki usoo bandhigno waxaan rabnaa inaanu ku akhlaaq noqon waxaan rabnaa inaanu ku akhlaaq noqon ku dhaqan noqon islahaan jidka ay ku socdaan kaan ku socono inuu kala gedisanyaa bulshadu ay fahamto isku soo duuduuba waxaan leenahay waa ku dilayaa waa barakicinayaa bulshada xal u noqon mayso waxaan jeclahay munaasabaddan inaan hogaanada ragga u ah ururkaas argixisa al-shabaab aan weydiiyo ilaa waqtigee baad rabtiin bulshada soomaaliyed inay xoog kula joogtaan badeecada aad soomaali ka gadaysaan oo ah waa idin dilaynaa baaddana waa idinka qaadanaynaa xoolaha ilaa waqtigee waa isleedin waa idin socon karaan dhanka kale bulshada soomaaliyeed gaar ahaan da'yarta soomaaliyeed waxaan rabaa inaan la wadaago dalka kan waa dalka kaliya ee soomaalida ay ku heli karaan waxyaabaha qofka bani aadamka ahi ku naaloodo amniga iyo ammaanka meel uu ku koro uu ku kobco wax ku barto uu ka shaqayso ku dhisto oo ku dhaqmo oo wax ku dhalo meel bulshada soomaaliya qaada waa halkan waxaa isdiidan jiritaanka shabaab ay jiraan iyo falsafadda ay ku shaqaynayaan iyo arrimaha iyaga ah in la helo sidaas daraaddeed dadka soomaalidu ma ahan wax ay ay kala dooran karaan inay iska daayaan iyo inay la diriraan laakiin waa wax jiritaankooda la xiriiro si dowlad soomaaliyeed iyo dad soomaaliyeed iyo dal soomaaliyeedoo nabad ah oo lagu noolaan karo oo aan ahayn meelaha adduunka uga khatar badan meel ka mid a waxa ay ku xiran tahay in shabaab la waayo shabaab in la waayana hay-adaha nabadgelyada oo gacan la siiyo iyo afkaartooda iyo aragtidooda iyo arrimaha ay wadaan oo la diido ayay ku imaan kartaa waxa wax diido oo mustaqbalka meesha loo soco dadka u hagana waa dadka da'yarta ah marka dhallinyarada waxaan leeyahay mustaqbalkiina iyo micnaha shabaabnimadu waa ay isdiidan yihiin waa inaad mustaqbalkiina qaadataan micnaha shabaabnimadana aad diidaan waa mahadsantihiin